halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca afarta bisha may sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah xuseen barre aadan
waxay iskugu jiraan waxa weeyaan soomaali etoobiyaan suudaan jasuurulqamar qoomiyad la odhanayay waxaana ugu badnaa horta soomaalida iyo suudaanta ugu badnaa soomaalidu waxay gaadhayaan boqol iyo toddobaatan waxaana laga soo qabtay badweynta walaa badweyntaan ku jirnay labaatan saacadood waxaana soo qabtay ciidan baana soo qabtay doomo yarar oo xoog u dheeraynaya markab baana loo keenay markabkii baana lagu soo wareejiyey markabkii baana keenay meel la ydhaha iskandariya oo dekadda ku taallo masara
kaasi wuxuu ahaa mid ka mida tahriibayaal soomaali u badan oo ciidamada badda ee dalka masar ay ka soo qabteen badweynta haatanna ku xidhan dalkaasi masar warbixin ayaannu idiinka haynaa qodobada kaleed saa ka maqli doontana dhegaystayaal waxaa ka mid a dab ka kacay magaalo ku taala dalka kanada oo dadkii laga daadguraynayo tartanka doorashada isreebreebka ah ee xisbiyada maraykanka oo musharax kale uu ka hadhay tartankaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka senatarka laga soo doorto gobolka texas ee dalkan maraykanka lagu magacaabo ted cruz oo ka mid ahaa murashaxiintii ku tartamaysay gudaha xisbiga jamhuuriga ah ayaa ku dhawaaqay inuu tartankii ka hadhay kadib markii uu ku guuldaraystay doorashooyinkii ka dhacay gobolka indiana doorashadan ayaa dhinaca jamhuuriga waxaa ku guulaystay maalqabeenka lagu magacaabo donald trump ted cruz ayaa u sheegay taageerayaashiisa in jidkii uu ku gaari lahaa guusha uu soo xidhmay isagoo tilmaamay in codbixiyayaashu ay jid kale doorteen dhinaca xisbiga dimuqraatigana waxaa gobolka indiana ku guulaystay murashaxa berni sanders laakiin dhinaca gobolada kale ee doorashooyinku hore uga soo dhaceen ayaa waxaa codadka ugu badan haysata ilaa iminka hillary clinton iyadoo u muuqata in ay ka rajo badan tahay senatarka ay tartamayaan ee sanders ciidamada maraykanka iyo dalalka kale ay xulufada yihiin ayaa heegan sare ku jira kadib markii ay kooxda daacish ku guulaysatay inay soo dhaafaan maleeshiyaadka kurdiyiinta iyaga oo dilay askar maraykana oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran saraakiisha maraykanka ayaa hore u sheegay in kooxda daacish awoodeedu ay hoosu dhacday hase ahaatee weerarkan dambe ayaa kusoo beegmaya iyadoo saraakiisha sirdoonku ay marar badan ku celceliyaan in la isku diyaariyo weerarada ka imanaya kooxdaasi isis sidoo kalena saraakiil ka tirsan sirdoonka maraykanka ayaa ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo askarigaasi la dilay sida uu v o eda u sheegay in weerarada daacish ay yihiin kuwo wiiqa taageeradii ay kooxdu hore u haysatay waxaana ay tilmaameen in weeraradaasi ay dhowaan la beegsatay dadka shiicada ah ay ka dhigan tahay kooxda mid aan taageero badan heli doonin
koox ay hogaaminayaan ergo ka socota maraykanka ruushka iyo qaramada midoobey ayaa ka shaqaynaya sidii loo dejin lahaa qorsho cusub oo lagu xakamaynayo dagaalka suuriya dagaalka u dhexeeya dowladda suuriya iyo kooxaha mucaaradka ayaa u muuqda in ay ka faa'iidaysanayso kooxda daacish xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku sugan magaalada geneva halkaasi oo uu kaga qayb galay wadahadallo deg deg ah oo arrimaha suuriya la xidhiidha isagoo la kulmay ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan suuriya waxaana khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ma jirto ilaa iminka faahfaahin dheeraada oo la xidhiidha nooca uu noqon doono qorshahan laga shaqaynayo
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington dadka ku nool magaalada fortemangry ee gobolka albeerta ee dalka canada ayaa amar lagu siiyey inay magaaladaasi ka baxaan kadib markii dab xoogani uu ka dhashay kaymaha magaaladaasi ku agdhow magaaladan ayaa ah magaalo laga soo saaro shidaalka waxaana ku nool soomaali tiro badan halkaasina ay u shaqo tagaan inta badan haddaba si aanu xaaladda magaaladaasi wuxuuga ogaano xuseen barre aadan ayaa xalayto khadka telefoonka kula xidhiidhay xukun gaas xaruur oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee magaaladaasi yow laba maalmood ka hor buu horta dabkuna qabsaday marka haddana wuu iska damay hareeraha magaalada iyo muunan magaalada afkeeda soo gaadhin laakiin hadda aad buu noogu soo dhawaaday lasan wuxuu noo jiraa mataqaana wax ka yar dhowr boqol oo kilomit mitir dhinacyada magaalada marka magaaladii o dhan buu isku wareejiyey dabkii marka de qiiqiiba hawadoo dhan baa xidhay marka magaaladii waxa weeye qiiqaaba dadka laynayaba marka waxaa la yidhi xagga north u baxa waayo xagga koonfurtu naga soo galay daad dabku magaaladuna sida aad og tahay caadadu ay tahay formumuun maabkeeda iyo haddaad eegtaan waxa weye hal dariiq bay leedahay oo laga baxo oo dhinaca koonfurta looga baxo dhinaca waqooyiga waxaa jira ceelashii gaaska marka dhinacaas baa hadda u baxa lana leeyahay laakiin dib wubana daba marayba maaragtay dabkii waxaad moodaaba inuu xaggii noortaba xaggaasii aadayo marka waa irid xidan baan ku jirnaa marka baabuurtii o dhan baa sanka isku wada haysa dadkii o dhanna maarata waxa la yidhi ka baxa magaalada marka ma dadka magaalada ku nool oo dhan baa la yidhi ka baxa magaalada dadkii magaalada hal shaksi oo ku hadhi karaa ma jiraa la yidhi bal sawir naga sii jawiga magaaladu hadda siduu yahay wallahi jawiga magaalada waa khalkhal badan baa ka muuqda dadku baabuurtii baa laisku wada guray marka baabuurtiin baa hayweyga saaran marka dhibkana haystaa wuxuu yahay hal dariiq oo koonfurta iyo waqooyiga u baxa ayaa main streetka ah marka kiibaa nin walba ku cararaya marka waa hawshu saas weeye waxaa meesha ku taalla sidaan ka warqabno warshado shidaalka laga soo saaro iyo ugu waaweyn ee canada ku yaala meesha marka cabsiinta leg baa laga qabaa inay halkaasi gaarhaan dabka u wallahi gaaro waa khatarteeda wax walba fulo waa khatarteeda waxa weye maanta shaqooyinkii waa lanaga soo dareeriyey wakti hore marka waa la xidhay iskoolaadkii meel walba waa la xidhay moolashii bay xidhan yihin gaastishinadii way xidhan yihiin hadda half way baan hadda maaragtay yaan ku waxaynayaa marka saas weeye hawshu xaggee u socota hadda adigu northkan hadda hadda reerkan qaadaya reerkii oo gaas baan doontay waan soo waayey marka hadda reerkii waan u socdaa reerkan sii marayaa horaan usii baxaynaa soomaali intee leer ba ku nool magaaladaas magaalada waxaa ku nool iyo haraaraheeda ilaa saddex kun ilaa afar kun dad lagu qiyaaso soomaaliya oo dad aada u shaqaysto wanaagsan baa meesha magaalada degan waa meesha keliya soomaalidu aada u shaqaystaan ilaa afrikaanka marka lagu qiyaasanayo ilaa toddoba sideed bay gaadhayaan marka runtii waa dad aada maarata u shaqaysto oo xoogsid oo aada u wanaagsan oo dhinaca ceelasha ka shaqeeya wax dhiboo soo gaadhay soomaalida intaad maqashay ma jirtaa wala way isoo wada wacayaan marka waxaan u sheegay inay xagga noorka aadaan marka sida maaragtay lanagu wargeliyey marka istejiyaan ku nidhi carruurta qaqaata marka maaragtay ilaa dhowr qoys waa la ii sheegay inay maanta ka yar baxeen xagga edmonton aadeen laakiin intooda kale waxaan u sheegnay inay xagga waqooyiga u baxaan wax khasaaro dabkaasi dhaliyey ma jirtaa ilaa imika wel ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha cid hadda saadaalin karta oo maaragtay xitaa in baxa lana yidhaahdo oo ka baxa la yidhaahdo mooyaan de cid xitaa qolyihii stationka noo joogay idaacaddu xaruntooda waxay ka bisbaashgaraynayaan xarunta dhexe oo booliiska ee magaaladu xagga noorka ku taala ayay ka hadlayaan marka bax ereygoodu waa baxa uun wax kale oo faahfaahin oo jirtaa ma ay jirto waa tahay ma markii ugu horreysay magaaladan dab uu ka kacaa waa markii ugu horreysay dab intaa in laeg intuu dabku wuu kici jiray laakiin wa wuxuu u jirsan jiray malaha dee ilaa labaatan kilometr toban kilometr buu u jirsan jiray laakiin waa markii koowaad ee dab intaa in la egi uu soo dhawaado magaalada oo maaragtay khalkhal geliyo xaafado dhan iyo magaaladii cunbaxa la yidhaahdo ka intan gubanaysa ma noo sheegi kartaa sababta dabkaasi ku dhaliyay dabka waxaa dhaliya badanaa waxa weeye geedaha isxoqa laakiin wax walba filo bay lena leeyihiin qolyaha maaragtay meelaha dawladda iyo markaad weydiiso waxay kuleeyihin wax walba filo laakiin dabkaa isxoqay way suurtagal waayo kulaylka waa markii koowaad gobolka alberta sagaal iyo labaatan digrii uu gaaro kulaylku bisha may iyadoo lagu jiro marka taas way sababi kartaa dee maogtahay many man disaster kalena wuu dhici karaa oo man made ahina way dhici kartaa laakiin weli maalmahan oo dhan arrimaha way isdaba wadeen
kaasi wuxuu ahaa xukun gaas xaruur oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan magaalada fort macmury oo la sheegay inuu dabqabsaday kaymihii ku ag dhowaa dadkiina haatan ay isaga baxeen
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada hargeysa gaar ahaan xarunta dhaqanka ayaa waxaa lagu qabtay dood ku saabsan xuquuqda shaqaalaha iyo ku dhaqanka xeerarka u yaala shaqada ee somalilan doodaasi ayaa lagu soo beegay maalintii axad ahayd oo dunida laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariya ayaa doodaasi iyo wixii ka soo baxay waxa uu ka waraystay garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ka mid ahaa aqoon-yahankii ka qayb galay doodaasi marka laga hadlayo xuquuqda shaqaalaha xeerku waxyaabo badan buaad sheegtay inuu dhigayo ay kamid tahay xuquuqo badan oo u sugnaaday dadka shaqaalaha ah waxaad kalood sheegtay intii doodu socotay inaan xeerarkaas in badan lagu dhaqmin maxaa ka mid ah inta badan xuquuqaadka asaasiga ah ee xeerku siiyey dadka shaqaalaha ah markay u shaqaynayaan shaqaalaha rayidkaa lama fuliyo hana ahaato ogaansha la-aanta ha ka mid ahaato saacadaha shaqada oo saacado badan dheeraada la shaqeeyo ha ka ahaato dadka saacadaha dheeraada shaqeeyaan xuquuqdooda la siinin shaqada habeennimo dhammaan fasaxyada qaranka iyo fasaxyada sanadlayaasha xaqul ciidka fasaxa dhalmada lixiyo toddoba lixiyo toban asbuuca naasuujada fasax mas-uuliyadeedka mushaharka oo aan laga jari karin xaqulciidka xaqsiinta xabaalaqodka nabadgelyada dhammaan xuquuqaadkaasoo dhan waa kuwa asaasiga oo xeerku siiyey oo aanay dadku helin intooda badan caqabadaha maxaa abuuray bay kula tahay maxaa loo fulin waayey meelaha qaar sharcigan saddex masalaan islahi baa keenaya ogaansha la-aanta ama wacyiga dadka oo liita waa ka mid dadka qayb badan oo ka mid a ayaan ogeynayna xuquuq leeyihin taas waa mid talabaad ee keenaysa waxaa ka mid a inaan shaqaaluhu midaysnayn oo aanay ururo shaqaale lahayn oo xoogan oo xuquuqdooda raadsan kara ta saddexaadina waxay keenaysaa shaqala-aanta mise waxay keenaysaa qofka shaqada bixinaya la siinaya inuu hamrado dabeedna ay dhigmiirasho u keento inka shaqada bixinaya dadka ku dhigmiirado waxaa afrayn karaa in aanay weli xoog badan lahayn nidaamka dowladeed marka lahor la barbar dhigo sida deg dega ay u kobcday qaybta gaarka loo leeyahay oo dowladda laanta dawliga ay u qaabilsan agaasinku khayraadkii u baahnaay lacagtu ka mid tahay miisaaniyad ku filan ma u haystaa shaqaale ku filan ma u leeyahay waa su-aalo muhiim u noqonaya haddii la duuniyo xeerku inuu wada fulo hal shay oon allaaway oo xeerkeena ka maqlin wuxuu yahay inaan xeerkeenu lahayn mushaharka u yar ee qof la siin karo ama minimum wage marka taasina dadka xoogsatada gaar ahaan bay dhibaato badan ku tahay haddaan la xadidin oo la odhan qof laguma shaqaalaysiin karo mushahar intaa ka yar aan la odhan weli waxaa dhibaata ka jiri doontaa dadka shaqada raadsada sharcigu ma sheegayaa marka xuquuqda lagu xadgudbo ama aan la siinin dadka shaqaalaha ah in lala xisaabtamo cidda mas-uuliyaddaale sharcigu ma dhigaya dadku waxay sharcigu siinaya waddo ay u mari karaan haddii qof loo shaqeeya oo ku xadgudbo xuquuqda asaasiga ee qofka shaqaalaha oo ama xaqooda siin waayo ama si sharci daraa u ilaaliyo waxyaabaha kale muhiimka aanan xusin waxaa ka mid ah in xeerku odhanayo in marka dadka shaqo la siinayo loo sinaado oo ay jirto fursado siman oo la xayeysiiyo oo laga qaado dadka imtixaan ku haboon shaqada oaan dadka lagu kala takoorin haddii taasi dhici weydo dabadeedna oo dadka lagu xadgudbo xuquuqdooda waxaa sharcigu abuurayaa agaasinka shaqada oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo u qaabilsan kormeerka iyo hubinta in xuquuqaadka dadku heleen iyo talabaad oo ah in dadka dacwiyaya ay u dacwoon karaan si ay xaqooda u raadsadaan kolkaa waddadaasaa furan marka laga hadlayo shaqada iyo camal la-aanta waxaa la idhaha dad badan oo tahriibaya ama dhalinyaro badan camal la-aan bay ka tahriibayaan halkana waxaynu ognay somalilan in shirkadaha qaar ay dibadda ka keensadeen dad ajaanib ah xeerku muxuu ka qabaa dadka ajaanibka dal ka shaqaynaya iyadoo la heli karayo dad muwaadiniin oo shaqadaa qaban karaya xeerku si cad buu sheegayaa in shaqo qof muwaadini qaban karo aan loo keenin qof ajnabi qof ajnabi haddii shaqo la keenaya waa inay tahay shaqo farsamo ahaan ama cilmi saynis ahaan ka heer saraysa kuwa muwaadiniintu qaban karaan laakiin shaqo qof muwaadini qaban karin qof ajnabiga la keeno xeerku waa mamnuucaya waana in xeerka la fuliyaa
garyaqaan guuleed axmed jaamac oo magaalada hargeysa ugu waramiyay wariyaha v o eda barkad maxamuud kaari halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
in ka badan saddex boqol oo tahriibayaal ah oo boqol qof in ka badana ay yihiin soomaali ayaa lagu xiday dalka masar kadib markii laga soo qabtay badweynta iyagoo saaran doomihii ay kusii tahriibayeen dadkan tahriibayaa ayaa ka ambabaxa xeebaha dalka masar waxaana ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi ay ka soo qabteen iyaga oo kusii socda badweynta waxaana lagu soo celiyey magaalada aliskandariya ee dalkaasi masar warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
ciidamada dowladda masar ayaa soo qabqabtay muhaajiriin gaaraya in ku dhow saddex boqol oo qof xili ay dul saarnaayeen dooni kusii jeeday dhinaca dalkaasi talyaaniga warbaahinta masaarida ayaa xaqiijisay tahriibiyaasha lasoo xirxiray inay kasoo jeedaan dalalka soomaaliya suudaan ethoobiya iyo dalal kale muhaajiriinta soomaalida ciidamadu ay soo qabqabteen ayaa lagu sheegay tiro ahaan inay kor u dhaafayaan boqol qof kuwaasoo isugu jira rag dumar carruur iyo weliba dad naafa ah sida uu ii sheegay wiil ka mid ah dadkii saarnaa doonidaasi ciidamada masaaridu ay fashaliyeen ayaa ii xaqiijiyey siddeed qof oo soomaalida ah inay ka soo baxsadeen meesha lagu xiray muhaajiriintaasi cabdidruus cabdiraxmaan maxamed al walaalweyd waxay gaadhayaan saddex boqol oo qof bay gaadhayaan waxaa laga soo qabtay waxaanu soconnay labaatan saacadood saacado gaadhaya waxaana laga soo qabtay badweynta walaa badweyntaanu ku jirnay labaatan saacadood waxaana soo qabtay ciidan baana soo qabtay doomo doomo yarar oo xoog u dheeraynaya doomihii markii ayna qabteen lix saacadood wax gaadhayay dib noo soo celiyeen marka dib noo soo celiyen waxaana soo badbaadiyey markab baana loo keenay markabkii baana lagu soo wareejiyey markabkii baana keenay meel la dhaha iskandariya oo dekadda ku taallo masara waxay iskugu jiraan waxa weeyaan soomaali etoobiyaan suudaan jasuurulqamar qoomiyad la odhanayay waxaana ugu badnaa horta soomaalida iyo suudaanta ugu badnaa soomaalidu waxay gaadhayaan boqol iyo toddobaad waxaana soo badbaadiyey doomo dagaalsan kuu sheegay doontaas waxayna soo saartay markabbayna soo saartay markabkii baana lagu soo wareejiyey markabkii baana keenay iskandiriye meel la odhanayo oo ku taalla dekada ku taallo annagu waxaan ku soo baxnay jeelka ayaanu ka soo dhacnay jeelka waxaa jira marmar laga dhici karaya way jirtaa ayaad jaanis ka helayso askartoo kale mar ay isku mashquulsan yihiin annagu waxaanu ka soo dhacnay meel daaqada ayaan ka soo dhacnay bannaankan u soo boodnay bannaanka deer kale aan ka soo boodnay dadka laakiin intii kale way xidhan yihin siddeed qof oo keliya ataan kaga soo baxnay jeelka isla habeenkiina la xidhay baanu ka soo baxnay laakiin wallaahi meesha waa way jiraan dadkii intii badankii way xidhan yihin iminka siddeedeeda qof mooyaane intii kale way xidhan yihin arrimahan ayaa imaanaya xilli boqolaal qof oo soomaali ah weli ay ku xiran yihiin xabsiyada dalkani masar kuwaasoo u badan dhallinyaro da-doodu aan gaadhin labaatan sano mid ka mid ah dhallinyarada ku xidhan xabsiga qanaadira ee duleydka magaaladan qaahira oo ila soo xiriiray ayaa ka xun dhibaatada tahriibka uu baday waxa uuna baaq u diray maamulada ka jira dalka soomaaliya waa cabdiraxmaan cali oo horta dadka tahriibayaasha waxaa ugu baaqi lahay maadaama uu adiga maadaama lagu jooji waayo adiga wacyigelin iyo iyo cabsi la cabsiiyo marka waxaan rabaa inaan kusoo rogo xukun waxaan rabaa xukun xukunkaasna wuxuu yahay cid alaaliya ciddii soomaaliya kasoo furaysay in loo sameeyo warqadda la yidhahdo warqadda socdaalka haya marka cid alaaliya ciddii kasoo safuraysay soomaaliya marka waxaan rabaa arrintaas inaan ku xukumayo shirkadaha safarada oon dhahay cid alaaliya ciddii u jirtaa qof aanan haysan warqadda safarka in aysan ka bixi karin soomaaliya marka warqaddaas waxay faa'iido badan u tahay adiga shacabka iyo dadweynaha iyo maamulka ama dowladda marka waxay faa'iido badan u tahay shacabka iyo dowladda iyo maamulka hadduu yidhahdo dowladda maanta haddii warqaddaas ay ku dhawaaqdo ma ka gudbi karaan dhalinyarada tahriibayaasha iyo tahriibayaasha isbahay ani waxaan codsan anigu maadaama wiil yar oo sida jira oo xabsi ku jira aan waxyaabo badan codsanahay marka waxaan jeclaa danteeda inaan dan dadka ka hormariyo oo arrintan la hirgeliyo soomaalida ku xirxiran xabsiyada waddankani ayaa u badan dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira hooyooyin iyo carruura bishii hore ayay ahayd markii ay geeriyoodeen in ku dhow afar boqol oo muhaajiriin ah oo laba boqol oo ka mid ay ahaayeen soomaali kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen oo ku sii jeeday dalkaasi talyaaniga xuseen saxnuuni v o a khahira
magaalada hargeysa waxaa laga hirgeliyey hanaanka casriga ee adeegsiga lacagaha kala duwan ee loo yaqaan a t m-ka kaasi oo ay si rasmi ah looga daafuray magaalada adeegan oo uu hirgeliyey bankiga premier bank oo ah bangi islaami ah ayaa lagu wadaa inay adeegsadaan dadka qurba joogta ah ee dalka kusoo laabanaya iyo bulshada kale ee wadanka ku dhaqanba wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa adeegan iyo sida uu u shaqaynayo waxa uu ka wareystay doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi jibriil oo ah u qaybsanaha bankigan ee somalilan bankigan waxaa la yidhaha premier bank waa baan islaamiya oo ka diiwaan gashan ruqsadna ka haysta baanka dhexe ee somalilan oo buuxiyey dhammaan shuruuddii looga baahnaa banki waddan ka shaqeeyo waa baan cusub oo iminka doonaya inuu somalilan kusoo kordhiyo adeegyada baanka ee casriga ah muxuu tusaale ahaan oo kale dee bangii hore way jireen oo imika tusaale ahaan oo kale markaynu idhaahno dee bangiga dhexe marka laga yimaado dowladda maamusho bangiyo brivada way jireen oo dee shaqaynayay muxuu kaga duwan yahay bangiyadaas oo kale baankan istaan hore sheegay waa baan islaamiya marka baananka hore waddanka jirana baanan islaamiya ahaayeen horta dhinaca ogeegihii baananka jira wuxuu kaga duwanaanayaa baanankii hore baankani waa baan adeegsanaya technology casriga oo adeegyada baanka lagu gudbinayo waxa kaloo aanu doonayna inaan waddankeeno xidhiidha caalamiyo baan ahaan oo aanu doonayna inaanu aanu uga faa'iideyno bulshada somalilan adeegyada maaliyadeed ee baanka annagoo u fududaynayna inaanu isku xidhno dhaqaalaha somalilan iyo dhaqaalaha caalamka adeegan maanta aanu soo bandhignay ee ummadda aanu u dahfurnay waxa weeye mashiinka lacagta lagala baxayo oo ah qofka sitaa master card ama visa card in lacagtiisii ugu jirtay xisaabtiisa uu kala bixi karo waxaan maanta marka aan ugu talagalnay dadka qurbajooga ee reer somalilan ee imanaya waddanka iyo dadka ajaanibka ee ku nool somalilan in ay u isticmaali karaan aaladan a t m-ka in lacagahoogii ugu jirtay baananka caalamka ay kala bixi karaan sidoo kale waxaanu ugu talagalnay in dadka ku nool somalilan iyo shacbinaha somalilan oo dhan ay ka faa'iidaysan karaan baananka adduunka ee kale iyagoo isticmaalaya kaararka master card iyo visa card tusaale ahaan oo kale ardaydoo kale waxay awood u heli doonaan in ay ku dhigtaan jaamacadaha adduunka iyagoo waddankooda jooga iyagoo isticmaali doona master card ama visa card oo ay fiidoo kale ay ku bixinayaan tusaale ahaan oo kale hadday buug u baahan yihiin oo kale way kusoo iibsan karaan sidoo kale ganacsatada somalilan oo kale waxaa suurtagal inay ka faa'iidaystaan adeegan oo ay kasoo iibsadaan badeecadaha ama alaabtai uga baahan yihiin dibadda
n bulshadoo kale waxaa laga yaabaa de inay noqoto wax ku cusub marka laleeyahay atm kan oo kale walow dee dadka qurba jooga oo kale ay garanayaan n wadanka gudihiisa oo kale maxaa uga suurtogeli karaa ee uu dee muhiim uga noqon karaa ee bulshadii kuwii dalka gudihiisa joogay iyaguna ay ka faa'idi karayaan horta adeegan dunidao dhan wuu ka jiraa oo waddan wanoo dunida ka jira wuu ka jiraa waa qaab ka mid a qaabka baymentiga ay yidhaahdaan ama lacagta waxa weye lagu bixiyo oo ah in loo fududeeyo qofku in xisaabtiisii uu waxna uu kala bixi karo waxna uu dhigan karo marka bulshada wuxuu faa'iido u yeelanayaa waa qaab lagu waxa weye lagu sukuirgareeyo qaadashada lacagta ta kalena sidan sheegnay wuxuu isku xidhi doonaa dhaqaalaha iyo baahiyaha waddan gudihiisa yaal iyo dibadda tusaale ahaantaynu sheegno oo kale online shoppingka oo kale waxa weeye wuu fududayn doonaa reliability oo kale ama markaynu eegayno kalsoonidiisa iyo inuu dee wax mar kasta diyaaro la heli karayo adeega qofkii uu ka fushan karaya inuu yahay iyadoo taas iyada sugaysaan inuu noqdo wax lagu kalsoonaan karo oo lagu tiirsanaan karo
horta muddaanu soo tijaabinay oo uu socday markaa waxaan odhan karaa boqolkiiba boqol waa adeeg laisku halayn karo oo mar walba shaqaynaya
doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi jibriil oo ka tirsan bankiga premier bank oo magaalada hargeysa ugu warrameeyey cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad kala socotaanna waa v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington gobolka indiyaana ee dalkan maraykanka waxaa xalayta ka dhacday doorasho hordhaca oo aad muhiim ugu ahayd xisbiga jamhuuriga inkasta oo ay tartanka ku jireen labada xisbiba musharaxiinta u tartamaysa natiijada doorashadan ayaa waxa ay wax badan ka bedeshay tartanka jamhuuriyiinta kadib markii tartankaasi uu ka hadhay musharaxa ted cruz oo si adag ula loolamayay maalqabeenka ilaa haatan ugu horeeya dhankooda ee donald trump waxaa kale oo haatan doorashadaasi iskugu soo hadhay donald trump oo u tartamaya iyo john kasig oo labadooduba ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo hillary clinton iyo weliba bernie sanders oo iyaguna u tartamaya dhinaca xisbiga dimuqraadiga haddaba xalayto waxaan ka waraystay faysal deri oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka gaar ahaana isreebreebka xisbiyada
doorashadan gobolka indiana ka dhacaysay waxay ahayd doorashooyinkii ugu adkaa ee xagga xisbiga jamhuuriga ka dhex dhaca in runtiina waxa aada iyo aad doorashadaasi ay uga dhexaysay waa ninka maalqabeenka ee donald trump iyo ted cruz in waxaa caddaatay in dad badan oo ka soo horjeeday donald trump ay ay geliyeen wakti badan iyo lacag badan si aanu donald trump uusan ugu guuleysan gobolka indiana oo weliba ka mid a xisbiga dadka u dhaqdhaqaaqa ama howlwadeenada xisbiga oo aada uga soo horjeeda qaar ka mid a xisbiga jamhuuriga dhexdiisa kasoo horjeeda donald trump laakiin waxaa caddaatay inuu donald trump ku guuleystay doorashadaas waxaa muhiim ka dhigaya gobolkan indiana waa waa gobolada codadkoodu ay badan yihiin gobolku hadduu marba konton cod ka badan yahay waa gobol gobolada lagu xisaabo inay codadkoodu badan yihiin marka codkii oo weli tirintii socota ayaa waxaa cad inuu ergadii koob iyo konton hadda uu haysto lixda kalena uu qaar ka heli doono marka taasi waxay u dhoweyneysaa donald trump inuu numbarkii laga rabay ama ergooyinkii laga rabay shirweynaha guud ee dhacaya bisha toddobaad ee sanadkan inuu aada ugu dhowaanayo waxaa laga rabaa kun laba boqol iyo soddon iyo toddoba aynu hore u sheegnay hadda wuxuu haystay kun iyo afartan buu haystay maantana konton hadduu helo wax yar baa ka dhinaanaya cid dambe oo awood badan le oo tartan kula jirtaana meesha kama muuqato laakiin waxaan rabaa sidoo kale inaan xasuusiyo dadkayna dhegaysanaya john kasig oo ah ninka hadda gubernatoraha ka ah gobolka ohio inuu isagu tartanka kusii jiri doono oo goor dhoweyd buu warbixin soo saaray inuu tartanka kusii jiri doono laakiin ma ahan john kasig nin awood badan leh waa gartay markaan u nimaadno ted cruz wuxuu u sheegayay taageerayaashiisa inaanu marnaba ka hadri doonin maanta markii lagaga badiyey gobolkaasi indiana durbo wuu iscasilay wuuna ku dhawaaqay inuu ka hadhay tartankii walkaa ku joojiyey maxaa soo dadejiyey inuu halkaa kagu hadho waxaa jirtay sidaynu xalayba aynu yaro taabanay ted cruz iyo taageerayaashiisu waxay aada u aaminsanaayeen maadaama ay lacag iyo wakti badan geliyeen gobolka indiana inay adkaan doonto in lagaga adkaado indiana haddii lagaga adkaadana number yar lagaga adkaanayo laakiin may filaynin in number aada u fara badan lagaga adkaan doono taasi macnaha waxay caddayn dhaba u noqotay dadku inaysan rabin ted cruz Waa marka taasi waxay keentay inuu go-aan degdega qaato oo uu ka baxo tartankaba En- goor dhaweyd waxaa hadlayay donald trump wuxuu u mahad celiyey ninkaasi tartanka ka hadhaya ted cruz oo uu ku ammaanay intii tartanku ka dhexeeyey inuu ahaa nin aad iyo aad u dadaal badan oo u caqli badan E, m- arrintaasi hadalkaasi maxaa loo qaadan karaa ma in taageerayaashii cruz ay donald trump u wareegaan oo uu halkaa rabay inay isaga kusoo biiraanba mise waa hadal ka dhab lo odhan karo donald trump intii uu hadda tartanka kusoo jiray wuxuu ahaa nin ku caanbaxay cay nin ku aan- caanbaxay aflagaado nin ku caanbaxay inuu dadka u hanjabo marka waxaad moodaa maanta markuu a- oo- uu arkay in uu heli doono doorashadii oo aan cidi ku haysan in uu rabo inuu bedelo in qaabkii uu dadka ula dhaqmayay in uuna hadda uu soo jiito oo uu mideeyo xisbigii in goor dhoweyd waxa in warbixin sii daayay in gudo- ninka ka ah gudo- guddoomiyaha guud ee xisbiga jamhuuriga oo yidhi waxay u muuqataa inaan cid hor istaagi karin donald trump waana xilla loo baahan yahay buu yidhi in la midoobo loona midoobo sidii hillary lo- looga hortegi lahaa in runtii in hillary waxaa caawa la filayay haddii ay ku guuleysan lahayd gobolka indiana in ay iyaduna sida donald trump oo kale ay soo bixi lahayd laakiin waxaa caddaatay inuu caawa eh, sanders uu ka adkaaday oo uu kaga guuleystay laakiin s- guushaas uu uu ku guuleystay dadka siyaasadda xeeldheerayaasha ku ah waxay weli leeyihiin uma in ma aragno weji uu ku heli karo eh, ama uu ku guuleysan karo xisbiga in in doorashadiisa weli waxaa cad inay hillary hogaaminayso waan gartay midda kale hillary ku keenaysa waxa weeye lacagtii ay hadda u diyaar garoobi lahayd inay donald trump kula tartanto ayay hadda waxay ku qarash garaynaysaa sidii ay u reebi lahayd sanders marka xisbiga dimuqraadka laftiisu kuma faraxsana inay tartankan uu sii socdo waxay waxay jeclaan lahayn inay hillary guulaysato oo ay isku soo hadhaan donald trump iyo hillary waxay aaminsan yihiin xisbiga dimuqraatku inay meel cidla ka qaadanayaan hadday donald trump la tartamaan november sanadkan oo ah tartanka guud
kaasi wuxuu ahaa faysal deri oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda maraykanka oo ku sugan gobolka minnesota halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa gabagabadiina waynu kusii dhownahay xuseeno waxaa noo soo qabanaya hees cusub oo uu leeyahay fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole oo la yidhaahdo gaari
sahanka guurkiyo ciyaan hula madaaye inta guudka fidhatee loo xiro garayskiyo margebi ahaa
guud ahaan idaacaddii waa naga intaa heestaasi ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa waa xuseen barre iyo sahre cidlo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
sugaayo umadkii naftay raggu saxanka guurkiyo gayaan hula madaaye inta guudka fidhatee loo xiro garayskiyo margebi ahaa dhibtii u noqotiyo waxaan helay gargaarkii wiil aan sugaayo gurmadkii naftayde wiil aan sugaayo gurmadkii naftayde gallad lama ilaawe gacantaydi midigey gacalkiyo xigaalada waburuuri saa tahay xamdi gaari baa tahay nasab loogo aa tahay guul lama hadiyaa tahay gallad lama ilaawe gacantaydi midigey gacalkiyo xigaalada waburuuri saa tahay xamdi gaari baa tahay nasab loogo aa tahay guul lama hadiyaa tahay guul lama hadiyaa tahay annaga cala eegmada gelinkaama daayo nimco aan guddoomo ii gooniyaa tahay mar haddii gul iyo baar caashaaqii golladayo aynu maaligaacdi ubaxii gudunna gunta midho ku yaalaan gudaanba noloshii heer baan ka gaarnay gudaanba noloshii heer baan ka gaarnay mar haddii kun iyo baar caashaqii gulladaayo aynu maaligaacdi ubaxii guduudna gunta midho ku yaala